magaalada cadaade ee gobolka galguduud ayaa lagu qabtay kulan diradda lagu saaraya la dagaalanka fikradaha nacaybka ah kuwaas oo bulshada ka dhexdhaca intooda badan kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisaha aidi tubsan waxaana kasoo qayb gala qeybaha kala duwana bulshada sida culummada dhalinyarada haweenka maamulka degmada cadaado iyo marti sharafgale ujeedda kulanka ayaa ahaa in la kordhiyo wacyiga bulshada ee ku aadan halista ay leedahay faafidda fikradaha nacaybka ah iyo sida looga hortegi karo fikradaha guracan ee keena rabshadaha kala fogaanshaha bulshada iyo khataraha amni darro ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay axmed salaad ibraahim madaxa xafiiska hay-ada tubsan ee galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin shirin waxa ayna ka hadleen ahmiyadda kulanka waxaan fududaynaynaa barnaamijka inay bulshadu isku timaado mowduucana waa mowduuc runtii aan isniri wuxuu munaasab u yahay wakhtigan in laga hadlo teknolojiyadii waxay keentay dhibaatooyin tiro badan wax badanoo qarsoonaaya bannaanka yimid mowduuca meesha noogu yimaada noogu yaal oo ah hadallada nacaymka iyo kicinta bulshada waa wax soomaaliya oo dhan iyo adduunkii oo dhan maanta qabsaday media fudud oo aan loo baahnayn inaad karaysato oo taleefonkaaga inta saas u furto aad waxaad rabto sheegayso ayaa yimid wax u sheegi lahaa dadkana waa fadhiyaan waxaan rabnaa inaan maantay wacyigaas bulshada u qaadno dadkii qaadi lahaana waa joogaan waana ku filan yihiin isku imaadkaan marka qolada noo suurtagelaysay runtii waa u mahad celinayna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano meelihiina xanxanuunaysay meelo badanoo ka mid aha faraha la saarsaaray oy ka mid tahay waxyaalaha nacaybka abuuraya ama siyaasad ha ahaato la kala qaatay waa idin mahad celinayna culammada waxaan rabnaa say waktiga noo bixiyaan inala dhammaystiraan oo maanta arrintaas madaxa la dhalaaliyo sidoo kale ganacsatada iyo odayaasha nala jooga iyo dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada mowduucan mowduuc muhiima waaye maanta waxaan rabnaa wax fiican in laga soo saaro laga gaaro dhanka kale qaar ka mida bulshadii kasoo qayb gasha ayaa xusay in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto dhibaatada ay leedahay fikradaha qaldan ee bulshada kala geeya
nacayb in la faafiyo oo laga hadlo in la iska hor keeno bulshada dabcan xilligan xilligii ugu sarraysay oo ay dadku ka shaqeeyaan inay dadka iska hor keenaan la isku diro laga ganacsado ereyga xun ayaa zaman ahaa lagu jiraa soomaaliduna kolleyba iyadoo markii hore xaaladdeedu si iska ahaydoo bulsho hadala iska ahaayeen ayay aalad heleen ay hadalkooda ku gudbiyaan marka waxaan isu soo jeedinaynaa dhammaanteen inaan wada noqonno dad islaaxa ka shaqeeya nacaybka dadka inaan laga qayb qaadan dadka in la isku soo jiido in laga shaqeeyo ummadda wanaaggooda in laga shaqeeyo waxaan isu dardaarmaynaa naftayda iyo middiinaba qof walba waxaan isu dardaarmaynaa qof walba inuu isku dayo intuu maanta jaanis haysto jaaniskan uu ka faa'iidaysto oo jaanisku uga faa'iidaysanayaan uu noqo dadka in la isku soo jiido dadka muslimiinta ah in la isku soo dumo la mideeyo waxyaabaha dhexdooda khalalka iyo daldaloolka ka jira la daariyo waxyaabaha dhibsiga iyo isnacaybka keenaya la suuliyo kulankan ayaa ujeedada ugu weyn ay laga leeyahay ay tahay sidii sare lagu qaadi lahaa wacyiga bulshada ee ku aadan fikradaha ku salaysan nacaybka iyo rabshadaha bulshada ka dhex dhasha